بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وياه عن كتر مركا كتاب كينيا الدروس المهمة درس الضباب وعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أركان الصلاة صلاة أركان تعالى لهي ayuu halkanna sheekhu bilaabay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica yacnii ruknigu waa shay salaada ku dhex jira oo dee xaqiiqada ama maahiyata shay shayga maahiyada uu leeyahay buu ku dhex jiraa saa rukni la ydhahda waana shayga aan dhicin qofku hadduu iloobana ma dhaco hadduu dee camdina uga tagana kama dhaco jahlina kuma dhaco yani maba dhacaba ruknigu laa yasqut yani xaalad ka mida axwaasha maba dhacaba sahwiga camdiga jahliga waa rukni haddii laydha ma dhacayo maaha shay qofku uu ku kabo sujuudu sahwi wax haddee lagu kabayo ama sujuud sahwiga ku dhacaya nooca maaha mar haddii laydha waa rukni yani dee shaygii ama ragcadduu ka maqnaa dee waa lagu celinaya de ragcaddaa u ka maqantay rukuucdu ama sujuuddu ama arkaanta wax ka mida hadday ka maqan yihiin de shaygii markaa waa lagu celinaya yacni maadaama uu shaygu yahayba rukni maba dhacaba kaasaa markaa rukni la yidhaahdaa wuxuu uhi sheekhu markaa salaadda daba arkaanta ay leedahay tiirarka ay ku dhisan tahay salaaddu kow waxay tahay arbacatu cashara afar iyo toban rukni buuhi sheekhu raximahullah wahiya waxay tahay alqiyaam istaagga la istaagayo ee salaada loo kacayo qofku istaagayo maca alqudra awood inuu leeyahay qudraduna waa istiaacadii int inuu kari karayo inuu awoodi karayo uu kari karayo haddii aanu dee awoodi karayna oo qudra aanu sheegi karayna ilaahay tabaaraka wa tacala u ka dhaafaya wahiya waxay tahay alqiyaamu inuu istaago de salaadii qiyaamkii inuu qofku yahay qof qaayima maca alqudra inuu kari karayo salaadii faralka ahay yacnii inuu qofku dee u tukado inuu istaago haddii uu yidhaa ma awoodi karayana dee kolba kolba siduu awoodi karayo ayuu markaa u tukanaya salaada naafiladaa ama dee salaada sunnaha ah iyada dee shardi ma rukni maaha qofku dee naafilada hadduu fadhiisto waa u bannaan tahay laakiin salaadii faralka ahay waa la istaagaya wahiya alqiyaamu waa istaagayaa buuli maca alqudra waa ugu horeeyo ka labaad wa takbiirat lraami takbiirat lixraam oo ah salaada marka la xidhanayo taxriimka lagu xidhaa altakbiir xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa taxriimuhaa salaada waxa lagu xidhaa ay khalaas ku noqonaysaa salaad lagu galay takbiirka allahu akbar wa taxliiluhaa altasliim marka wa takbiirat lixraami waa takbiirat lixraam sifadeedu ama dee siiqada ay leedahayna waa lafdiga allaahu akbar allaahu akbar yacni lafdiga allaahu akbar ayaa siiqadeeda ama sifadeedu waa siiqada weeye in lafdi kaloo tacdiima lagu isticmaalo ama ilaahay baa weyn ama ilaahay baa jaliila ama ilaahay baa casiisa dee kuma ansaxayso lafdiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ee xadiiskii uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaad salaada gelayso waxaad tidhaahdaa allahu akbar lafdigaa waaridkee soo arooray cibaado ku soo yimi mooyaane lafdi kale oo ay ku gudaysaa ama lafdi kale ku ansaxaysaana ma jirta weeyaan markaa sifadeeduna waa allaahu akbar lafdigeedu siiqadeedu waa allahu akbar culammada qaar baa yidhaahdaa sida dee xanafiyada qolada laydhaa iyo yacni lafdi kasta oo tacdiim ama weyni caddaynaya qofku waa ku tukan karaa ama waa ku xidhanaya laakiin de waa lafdigaa soo arooray ee waaridka ah ayuunbaa lagu xidhanaya xataa dee allaahu in laydhaa allaahu alakbar alif yelaan baa la gelin karaa sida culammada qaar ay qabaan ma ansaxayo marka lafdigaa soo arooray mooyaane inaan wax kale aan takbiirat lixraami wa qiraa'atu lfaatixati in la ahriyo suuraddii suurat lfaatixa taana dee axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo aroortay uu rasuulku leeyahy salaad ma leh qofka aan akhriyin faatixat lkitaab xadiiskii bukhaari iyo muslim laa salaata salaad ma leh liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab marka wa qiraa'atu in la akhriyo alfaatixa suuradda faatixada in la akhriyo waa rukni ka mida arkaanta salaada iimaamkuna u akhrinaya ma'muumku u akhrinaya munfaridku u akhrinaya dhammaan way wada akhriyaya waa ninkii soo marnay markaan fasirayn waa shay saaran cala alimaam cala alma'muum cala almunfarid cala asaxiix sida saxda ah dhammaan way wada saaran tahay qofka markaa masbuuqeeda laga hormaray mooyaane ee iimaamka rukuuc ku soo gaadha qofka haddee qira'atulfaatixa way ka dhacaysaa almasbuuq ka lagala hormaray ee soo gaadhay imaamkii raakica kaa dee way ka dhacaysaa qiraa'atu alfaatixa kaasun bay ka dhacaysaa qofka soo gaadhay goor dambe ee rukuuc ku soo gaadhay imaamkii la rukuucay dee kaasun bay ka dhacaysaa marka qofkana waxaa saaran inuu barto dee qiraa'at alfaatixa sidii sheekhu dersigii ugu horreeyey tasxiix qofka faatixada la baro dee loo saxo waayo waa farducayn dee faatixada in la bartaa waayo dee cibaadadii salaadii waa rukni ka mid a arkaanta salaada faatixada la bartaa marka qofku dee inuu faatixadii barto in faatixada loo saxo tacliintaa faatixadu waa farducayn inuu dee dalbo qaabkii loo saxay qaabkii loo akhriyay hadduu yidhaahdo ma garanayo uu igu adeega carabkaygu waa culays ma dhaqaajin karayo way cuslaatay hadduu yidhaahdo muxuu samayna takbiir allahu akbar laa ilaaha ila allah alxamdu lilah sidii soo aroortay waxyaabihii waaridka ahaayade xadiiskii ayuunbuu akhriyaya subxaana allah allahu akbar laa ilaaha ila allah waxyaabahaas ayuunbuu marka akhriyaya hadduu yidhaha ma awoodi karay weeyaan ha ama tusaale ahaan ku adkaato culays bay ku noqoto marka inuu bartana wa qiraa'atu lfaatixati faatixada in la akhriyaa waa rukni ka mida arkaanta salaada warukuucu rukuucdii rukuucda waa rukni ka mida arkaanta salaada markaa rukuucduna dee waa inuu qofku inxinaa inuu dee dhabarkii uu fororiyo oo labada gacmoodna ay gaadhaan rukbataynka iyo jilibka inay gaadhaan oo la yidhaahdo uu rukuuca waayo rukuucdu waa foorarsi dhabarka uu qofku fororinayo oo ay gaadhayaan labada gacmoodna rukbataynka ama labada jilib inay dee gaadhaan la idhaahdo kaasoo waa sujuude mar haddee kayfiyada rukuucduna in dhabarkii la simo in dhabarka iyo madaxa la simo in dhabarka la kala saaro kayfiyada rukuucda sida axaadiista ku soo aroortay sifatu salaati nabiyi sala allahu caleh wasalam sifada iyo qaabkii rasuulku u tukanayay calayhi salaatu wasalaam dee in badan ta lagu maro sifatu salaati nebiy marka in dhabarka la kala saaro in dhabarka iyo madaxa la simo inaan dee madaxna la wada foororin inaan madaxna in dee qofku kala saaro dhabarka marka rukuucda marka la rukuucsan yahay inuu qofku ku dadaalo qaabkii rasuulku rukuuci jiray calayhi salaatu wasalaam taasna inuu dadaalo rukuucda iyo warafcu minhu in laga soo qaado oo dhabarkii uu ka soo kaco markaa rukuucdii ka soo kaco warafcu in laga soo madaxii laga soo qaado dhabarkii laga soo qaado minhu dhinaca foorarkii yacni dee inuu qofku soo kaco iyaduna waxay ka mid tahay arkaanta salaada in la soo kaco xadiiskii ku soo arooray ninkii salaadiisii xumaynayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mar kadibna madaxaaga sarow qaad soo kaco walictidaal wuxuu yidhi ictidaal min arukuuci ictidaal oo qofku markuu soo kaco inuu ictidaal inuu de istaago qof muctadila oo qaa'ima ya walictidaalu min marka la soo kaco xataa yastawiya qaa'iman xadiiska ilaa dee qof taaganoo dee muctadila oo qaa'ima uu noqdo ayaa la doonay dadka qaar markay sidaas samicaal markuu sidaa dhabarka la soo kaco ayuu markaba haddana istuuraya waxaan isagoo maasha allah madax madax meeshii u galay hadda sidaaba yidhi haddana istuuraya waxbuu ka gabanaya marka haddee qofku caadi istaaga dee ictidaal caadi la doonaya in qofku sugnaado ayaa la doonaya maaha meesha in la istuurtuuraya maaha waa cibaado yani qofku dee waa inuu taagnaado samic allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd uu taagnaado muctadil waayo haddii kale salaadii ayaa dee baadil noqonaysa ila salaadiiba burisa haddii kale weliba dadkeennu sida qaalibka masalada aad bay ugu badantao isagoo si fiican baan usoo kicin cid arkaysa isagoo laalaabtay qamiiskii ama cumaam oo istuuray markaba aad bay u badan tahay marka haddee qofku ila cibaadadu way buraysaaye inta cibaada la ilaaliyo la istaago xasilooni hataa dee dumaaniinadu ama xasiloonidu dee arkaanta salaada ka mid tahay siday noo imanaysa hadde qofku xasilooni waa inuusan sukuun ictidaal uu sugnaado oo kadibna markuu ictidaalo dhaco waayahay walictidaalu min arukuuc marka laga soo kacayo ictidaal ilaa intaad noqonayso qaa'iman laf kastaa ay ku laabanayso makaankeeda iyo meesheeda ku laabanayso ictidaal min arukuuc wasujuudu in lagu sujuudo cala alacdaai sabca acdaada ama xubnaha toddobada ah xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa lay amray inaan ka sujuudo toddoba xubno waa wejigii maca alanf ee alkafayn labada kaf hadde labada kaf inuu saaro rukbataynka arukbataan labada nabay sujuudayeen labada rukbataan iyo asaabicu asaabicda alqadamayn asaabicda lugaha horena dee waas oo faraha horena iyaguna way sujuudayaan iyo rukbataynka iyo kafaynka alyadaan iyo jabhada maca wejiga fooda iyo sanka uu dhulka saaro intaasi wayna dee dhulkii uu qofku de markaa saaro asujuud cala alacdaai saba dadka qaar ba dee ka qaadqaada ama weliba lugaha dambe dadka qaarba labada lugoodba aan saarinba dhulka hadde malaa diyaarad bay kicinayaan qaarbaa labada lugood la kacaya taasi waa khata waayo waxaa la doonaya labadan inay sujuudeen baa la doonaya ilaa qofku labadan inay sujuudeen baa dee la doonaya oo inaanay kicin dee ayaa la doonaya marka oo labada lugood in dhulka saa loogu hayo sujuudeen baa la doonaya waana amar waana dee rukni ka mid a arkaanta salaada marka waa halis dadka qaarna labada lugood bay sasaarayaan oo dee midna dhulka ku haya ta kalena dusha kale ayuu ka saaraya taasina dee waa khilaaf inay khilaafsan tahay wasujuud cala alacdaai sabca xubnaha toddobada ah in laga sujuudo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa amray warafcu minhu sujuudana in laga soo kaco warafcu minhu sujuuddii dee foorarsada dhulka saaray warafcu minhu ka soo kaco xadiiskii ninkii salaadiisii xumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inuu ka soo kaco ilaa inta uu fadhiisanayo oo uu noqonayo jaalisan qof fadhiya uu noqonayo waayahay warabcu minhu in laga soo kaco waaljalsatu juluuska ay aljuluusu fadhiga la fadhiisanayo bayna sajdatayni ay bayna inta u dhaxaysa labada sujuudood jalsadda ama juluuska u dhaxeeya oo dee fadhiga aljuluusu bayna asajdatayn labada sujuudood inta udhaxaysa inuu fadhiisto dee markuu tooro ka soo kaco inuu fadhiisto xasilo uu markaa halkaa ku baaq noqdo ilaa intuu dee noqonayo jaalisan qof fadhiyo oo taanuu ku sugnaado iyaduna waa rugni watuma'niina xasilooni sukuun inuu dee jirhkiisu uu sukuun iyo xasilooni dareemo fii jamiici alarkaani dhammaan arkaanta la sheegay oo dhan afcaasha la soo sheegay rukuucda sujuudda qiyaamka ictidaalka juluuska bayna dhammaan afcaasha in xasilooni marka haddii xasilooniduna macnaheed waxa weeyaan waa sukuun xasilooni inuu sameeyo oo dee jirhku la yidhaahdo sakana uu degay ama dee jirhkii waa xasilay dee waa in la yidhaha marka yacni sukuun iyo qadr sukuun la yimaado fii jamiici alarkaan dhammaan inta arkaanta uu samaynayo afcaashoo dhan inuu la yimaado wtashahud lakhiir iyo wtashahud alakhiiru ataxiyaadka u dambeeya oo ataxiyaatu quuluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu lilah ama ataxiyaat almubaarakaat wtashahud alakhiiru ataxiyaadka ugu dambeeya isaguna waa rukni ka mida arkaanta salaada in la akhriyo isaguna waljuluusu low in loo fadhiistaana waa rukni ka mida arkaanta salaada waljuluusu low ataxiyaadka u dambeeya in loo fadhiisto wasalaatu in lagu saliyo cala nabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo iyaduna waxay ka mid tahay rukn marka culummadu way isku khilaafeen madhabka imaam axmed ee waxa mashhuura ama dee caana madhabka xanaabilada asalaatu cala anabiy waa rukni waana dad sida caanka ah madhabka shaaficiyada ee culammada kale iyagu waxay leeyihiin rukni maaha qaarna waxay leeyihin waa waajib qaarna waxay leeyihin me in nebiga lagu salliyo salaada dhexdeedu waa sunna marka dhowr qowl baa ku jira masalada ee kani waa rukni waa madhabka alxanaabila waana madhab ashaaficiya marka ashaaficiya walxanaabila ayaa sidan qaba inay rukni tahay ka mida arkaanta salaada culamada qaar ka midii qofka dee haddii aanu ku saliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadiisa ataxiyaadka ugu dambeeya haddaanu ku saliyo waxaa waajiba salaada inuu kusoo celiyo waxaana keenin adilo adiladaasina dee waxay caddaynaysaa inuu amar ku yimi marka amarkuna dee wujuub buu faa'iidaya bimacnaa inay dee waajib tahay ayuunbaa dee adiladana laga qaadanaya waayo axaadiista ku soo aroortay midkiin ha ku saliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa amar amarkana haayada muxuu amarku faa'iideeyaa ya wujuub marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyaa salaadu waa waajib ka mida waajibaadka salaada waayo waa shay waajib weyn wasalaatu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam iyo in lagu saliyo rasuulka calayhi salam marka ibnu cuthaymiin xataa ilaahay raallaha ka ahda sharxulmumtaca wuxuu isaguna marayaa asalaatu cala nabiy inay waajib tahay rukni maahee waa waajib buu odhanaya waayo adiladu dee wujuubunba dee amarkani wujuubunbuu faa'idaynaya ha marka amarku dee haayatu waxa ugu fogey marka laa waa amar dee amarku haaya waxa ugu fogo wujuub ha marka masalada saasa wa tasliimataan tasliimataankuna waa ee labadii goor in la yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah wa taxliiluhaa salaada maxaa lagaga baxaa ee qof kaga xalaaloobaa ya attasliim marka culammadu way isku khilaafeen tasliimataankana dhowr qoolba ku jira marka madhabkan xanaabilada sheekuna uu maray wa tasli labada ta horena waa rukni al-uulaana waa rukni athaaniyana waa rukni atasliimatu luulaa waa rukni atasliimatu athaaniyatu waa rukni labaduba atasliimataani ruknun kiltar tasliimatayn labadu waa rukni kaasi waa madhab iyo in la kala qaado التسليمة الأولى ما يتهرون بركنها السلام عليكم تاسا ركنها تنضم به وواجب أما إن لا إله هذا ما يمدون بواجب مدوا بالسنة أما إن لا إله مد بابا أنصح سو مد بهدو لي ما يدو وأنا كبب جلسوا كان صحيح مركا هلك خلاف بمسألة أنا كنت لكن واحد صحيحة أقواش أهل علمك واحد صحة لبدا تهرون با ركنها طلباتنا وواجب مركا التسليمة الأولى تهران waa maxay sheekhow altasliimatu luulaa rukn soo maa altasliima aaniyana waa waajib cala saxiix qowlka saxda marka waa la kala qaaday ode waa salaanta laakiin waxaa loo jeedaa salaantana qowlkan qofku uu odhanayo assalaamu calaykum waraxmatullah dhinacan in la daymoodaa isagu waa sunne eeg faraq loo kala dhexeeya dee adkaarta la akhrinaya iyo iyo ficilkana iltifaatku waa sunnate sooma ilan iltifaatkana qofku midig iltifaadayo uu eegayo ama dhinacan uu fiirinayo isagu waa sunne marka aliltifaat sunna laakiin qofkan musalliga qowlkan uu odhanayo assalaamu calaykum waraxmatullah kaasi culimmadu u jeedaan marka in la yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullah ta hore in la yidhaahdaa ya waa rukni asalaata dambana waa maxay ya waa waajib marka midna waa rukni waa ta hore ta labaadna waa waajib iltifaatkuna waa maxay dee inaad daymootaa haddaad daymin wada tidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum laba goor kaa gudaysaa hade way ansaxda salaada ishkaalla ma leh marka dhinacan la daymoonayaana waa sunna ee faralba maaha marka qofku inuu fahmo waajibka rukniga sunnaha ee waxyaaba waa inuu kala saara qofku dee ila waxna waa rukni wax waa waajib wax waa sunan sunne marka waa la kala saaraya waaya intaas ayuu sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica ka sheegay arkaanta salaad khilaafna waa ku jiraa dee masaa'ilka inkastuu kitaabku iska yaryahay oo dee waa dee duruus iska bilow marxala ibtidaaya u talagalay laakiin intaasay ugu yimis waaya addarsu taami darsiga sideedaad buu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica waajibaatu salaati salaadda waajibaadka leedahay halkana wuxuu galay salaadu waxyaabaha waajibka leedahay marka waajibku waa maxay waa shay qofka ka dhacaya hadduu iloobo hadda kala saar marka ilaan waa inaad furuuqda cilmiga furuuq waa inaad kala farqiso ruknigii waajibka kala saarta halkaa ha isku qasineen waajibku waa maxay waa shay kaa dhacaya sahwiga ayuu ku dhacay maxaa markaa lagu kabaa waajibka maxaa lagu kabi karaa sujuud asahwa lagu kabaa ya oo de qofka hadduu sujuud sahwigii la yimaado waajibkii aad ilowday uu kaa dhacayn bimacna laakiin ruknigu ma dhaco isagu laa sahwan laa camdan laa jahlan ila maadaama uu rukni yahay waa lagu celiyaa oo de ragcaddii naqsi ayaa ku jira marka waajibaadkan waxaa loo jeedaa haddaad ka tagtad ilowdo ama ay dhacdaba oo la dhaa wuxuu ka tegey waajibkii bimacnaa sujuudta wadlaymasho waaye waajibaadkii salaada wahiya amaaniyatu waa sideed buu yidhi jamiicu takbiiraati dhammaan waxaa la dhaa takbiiraadka wuxuu u jeedaa takbiiraat lintiqaal kuwii intiqaalaadka waayo qof kuwii intiqaalaya min ruknin ilaa ruknin ta la intiqaale uu rukuucayaa uu sujuudayaa uu kacayaa uu fororsanayaa waxaa la dhaha intiqaal markaa jamiicu dhammaan jamiicu takbiiraati waxaa la dhaha takbiiraat lintiqaal de min ruknin ilaa ruknin takbiir intiqaalaadkaa salaada marka lagu dhex jiro allahu akbar mar waad dhacaysaa allahu akbar yacni takbiiraadkaa salaada dhexdooda dhacaya dhammaan isu geeyo hayra aan ahayn takbiirat alixraami takbiirat lixraam aan ahayn takbiirat lixraam unbaa laga reebay dee tii allahu akbartii aan ahayn takbiirat lixraam aan ahayn waajib bay noqonaysaa dhammaan takbiiraatulintiqaalaadku isagu waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa wa qowlu iyo hadalka inuu qofka tukanaya idhaahdo samica allahu liman xamida iyadoo kelmaddaas samica allahu liman xamida iyaduna waa waajib lilimaami iimaamku inuu yidhaahdo samic allahu liman xamid walmunfarid qofka keligii tukanayaana waa waa odhanaya marka qofka keligii tukanayaana waa odhanaya samic allahu liman xamid iimaamkuna waa odhanaya marka halkaa waxaa laga qaadanaya ma'muumka miyaa way ka dhacaysaa oo dee qofka ma'muumka la tukinaya muxuu odhanaya isagu ma'muumku rabbanaa walaka alxamd intaas wa qowlu in la yidhaahdo qofka tukanaya samic allahu liman xamid lilimaami buu yidhi walmunfaridi buu yidhi halkaa imaamka iyo munfaridka samic allahu liman xamid ay saaran tahay wa qowlu iyo qowlka qofka tukanaya wa qowlulmusalli qofkii musalliga ahaa hadalku odhanayo rabbanaa rabbigayow walaka alxamd ama allaahumma rabbanaa walaka intu way soo arooreen rabbanaa walaka alxamd lilkul dhammaan way wada odhanayaan ey lilimaami imaamku waa odhanaya walma'muumi ma'muumkuna waa odhanaya walmunfarid saddexdooda wada odhanaya imaamka ma'muumka munfaridka saddexda qofba maxay odhanayaan rabbanaa walaaka iyadu way ka wada dhaxaysaa dhammaan qof kasta waa odhanaya taasina waa waajib ka mida waajibaadka salaada qowlkaasi waa waajib wa qowlu iyo qowlka qofka tukanaya uu odhanayo subxaana rabbi alcadiim qowlka subxaana rabbi alcadiim fi rukuuci xaaladda rukuucda la odhanaya ilahay baa la tacdiiminaya la weyninaya iyaduna waxay ka mid tahay waajibaadka salaada wa qowlu iyo qowlka odhanaya subxaana rabbi alaclaa fi sujuudi xaaladda sujuudana iyaduna waxay ka mid tahay waajibaadka salaada qofku inuu odhanay qofka musalliga aha iyo wa qowlu hadalka rabbi ikfir lii ilaahayow allaahumma ilaahayow rabbigayow ikfir lii io dembi dhaaf bayna sajdatayn labada sujuudood inta u dhaxaysa uu odhanayo rabbi ikfir lii waana dee axaadiis ansaxdaba kusoo aroortay adkaartan sifatu salaati nabiyi sala allahu caley wasalam sheekh albani calayhi raxmat ullah waxaa ku keenaya axaadiista kusoo aroortay waa ka wada keenaya oo sifatu salaati nabiy dee axaadiista waalidka kusoo aroorta u keenaya watashahud lwal iyo ataxiyaadka hore in la yidhaahdo ataxiyaadka hore la ahriya ataxiyaatu lilah oo ad isaguna waa waajibo faquuluu ataxiyaatu lilah axaadiista amar baa kusoo arooray faquuluu waxaad tidhahdaan ataxiyaatu lilah marka dee amarkaasina muxuu faa'ideeyaa alamaru amarku muxuu faaidey wujuub buu faa'ideeyey watashahud lwal ataxiyaadka horena waa waajib ka hore waa waajib ka dambana waa maxay ya waa rukni ka dambaysagude waljuluusu lahu in loo fadhiisto ataxiyaadka hore isaguna waa rukni kamid waa waljuluusu lahu in ataxiyaadka hore loo fadhiistana waa waajib ka mida waajibaadka salaada intan sideedan arrimood takbiiraat lintiqaalka samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alaclaa rabbi kfir lii ataxiyaadka hore in loo fadhiisto intan culummadu way isku khilaafeen khulaasatu aqwaasha ama madaahibta ahlucilmiguna laba qolba ku jira madhabka hore almadhab alawal in la yidhaahdo intan geligooduba waa sunne ataxiyaadka hore waa sunne takbiiraadku waa sunne qowlu samica allahu sunna waxaasoo dhan waa sunne wa huwa madhab jumhuuru lculamaa fuqahada badankoodu calayhim raxmat ullah alfuqahaa waxay mareen sideedda qodobba ee sheekhu inoo sheegay sideedduba waa sunne imaam nawowi markuu dee majmuucu sharx lmuhadab intanba wuxuu odhanayaa waa sunne waxaana yidhi jamaahiirulculamaai halkaasuu markaa maray madhabkeenna madhabka xanaabilada ilaahi raallah ka aado xanaabilada madhab alxanaabila iyagu waxay qabaan sideedanba waa farad sidee waxaan ujeeda sideedanba waa waajibdii sideedan waajibka ahna adila loo hayaa adilada loo hayaana dee axaadiista sifata salaatu nebiy ku soo aroortay oo dhan ayaa deliil u noqonaysaa ama caddaynaysaba in sideedan arrimood ama sideedan qodob inay waajib yihiin adiladaana dee qaar badan waxaabay ku jiraan xadiiskii almusii salaata ninkii salaadiisii xumaynayey ayaa axaadiis badan ku soo arooray walihaada ilahay raalliha ka hadlay sheekh albaani wuxuu rajaxayaa madhabkan oo ah intaniba inay waajib tahay buu rajaxa waayo sifatu salaatin marka la wada maro intanba wuxuu wada tilmaamay mid kastaba amar baa ku soo arooray marka amarkuna muxuu faa'iideeyaa dee rasuulka amray calayhi salaatu wasalaam yufiidu alwujuub marka intani sida saxiixa ah waa waajib dee amarna waa loo wada hayaa badankooda masale kasta haddaynu eegno dee waxaa loo haya amar baa loo haya hadday takbiirta tahay amar buu ku keenay takbiiraadka samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd marka sideedan qodob cala saxiix waa waajib salaadu ay leedahay sideedda arrimoodna waajib bay noqonaysaa waana fahamtamaan malaynaya darsiga sagaalaad wuxuu inoogu sharaxaya sheekhu raximah llahu tacala raxmata waasica ataxiyaadkii buu halkaa ku sharaxaya ataxiyaatu lilah ayuu halkaa inoogu sharaxaya insha allahu tacala aynu akhrii doonnaa biidni illahi tacala wallahu subxaanahu wa tacala aclam billahi tacala